isku saxiix yeelo waa sax haddii kaloo dee sideena aaninaan awooddaa lahayna dee a'imadii bal iyagu axaadiisan iyaguna kaba hadashay hadday saxiix yeelaan waa lagaba qaadanayaa haddaan iyagana cid kale dee ku ictiraadin ama aanay ku caaridinba marka aanay waxyaalahaasi jirin xadiidkii kalaamkiisa uun tasaahul aada u badan baa kitaabkiisa kaba dhacay siay noo soo socoto iyada helitaanka kitaabkii xadiidkii laga helayo kitaabka saxiixnimo un looma qaadanayo cibaaradiisa uu ka cabiray calaa shardi shaykhayn iyo kolleyna talkhiis waa jira had iyo musader xaakim ume dahabi leeyahay oo kalaamkiisaas isagaba wax badani ha dhaafeene laakiin ama uu kolkol dee hadalkii uu ku bushiyo isaga kuba diido xadiidkii uu kuba inkiruu dacfigiisa muujiyo uu isagu saxiixa kaba dhigay ama awqaada qaarkeed cibaaradiisii uun uu kuba celiyo waana tan aan kutubtan dambe ku aragno dee saxaxahu lxaakimu wawaafaqahu dahabiyu ama waaqarahu dahabiyu calayh walow cibaaradu aanay kolley waqti dheer ama hore aan loo isticmaalin beryo dambona ay bilaabantay qolay badanna ay ka keenaan ictiraad taasoo ay leeyihinba kolley dee kitaabka dahabina kitaab uu hagaag u taxriiriyay siduu isaguba siyar ku yidhi ma aha in cibaaradanna awqaada qaarkeed cibaaradiisuu soo naqlinaya ahaydoo bal barhkooda ay cibaaradan kalaam ay kaba keenaan taasi imakaan waatay taa kaba cabiraanoo muhimku waxa weeyaan xadiidkii uun hadalkiisii xaakim ma ictimaadsanayno oo halkaa wixii uu saxiix yeelay saa saxiix uguma qaadanayno haddaan wax kale aynaanu helin aimo kale oo iyagii bal ama taseexisay ama darajadiisii sheegtay bal taas aynaan helin waqad khurijat bal xaakim halkaasaan kaga baxaynaayo wuxuu ihi sheekhu waqad khurijat waxaa la soo saaray oo markaa dee kutubun kutub kahiiratun badan cala saxiixayni bukhaari iyo muslim korkood taasoo yuukhadu la qaadanayo minhaa kutubtaa ziyaadaatun ziyaadaad mufiidatun dee faa-iide leh oo ay qadarkii saxiixa ama axaadiid ay kordhiyeenba iyo wa asaaniidu asaaniid jayidatun fiican lagaba helayo oo laga qaadanayo wadaalika ka saxiixi abi cawaanata وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم bun wuxuu halkana inoo sheegaya bal meel labaad oo xadiidka صaxiixa ah ee markaa ka baxsan صaxiixayn aan ka helayno haddii xadiidka dhan aanin kutubtan uu inoo tilmaamay aan laga helinna kolkol xadiidkii labada kitaab ku sugnaa tatimo uu leeyahay iyo ziyaado isaga kuba sugan oo qadarkii saxiixu markaa uu inoo sii kordhayo aan kaba helayno waa kutubtan mustakhrajaadka lagu magacaabo ee tacriifkeedana hore aanuba soo maray mustakhrajaadkuna wax kale maha waa kitaab kitaab kale axaadiistii dib loogu qorayo oo kitaab kaleu ku xidhan yahay axaadiistii kitaab lahaan baa dib loogu naqilayaa kitaabkan dambe laakiin sanadkii kitaabkaa hore lahaayee lagu warinayay ayaa laga baydhayaa oo sanad kale ayaa lagu warinayaa hadhowna mu-alifkii waxaa lagula kulmayaa un sheekhiisii ama wixii ka dambeeyey kolley shardiguna waxa weeye sheekh durugsan inaan la gaadhin iyadoo sheekh soka la helayo oo iyadoo sheekhiisa lagula kulmi karo sheekha sheekhiisa looma guurayo taas baa horta mustakhrajaad bayra macnuu waa matalan sida bukhaari oo kale iyo muslim labadaasay u badnaayeen walow dee sunantana iyadna kutub mustakhrajaada way leeyihiin waxay tahy bal matalan nin kaba dambeeyey bukhaari iyo muslimba axaadiistii kitaabkoodii buu kitaab kale u dejinayaa uu ku qorayaa xadiid xadiid buu usoo qoranayaa laakiin bal ninkaa ka dambeeyena bukhaari iyo muslim kolley xadiidkaa laba dariiq buu ku warin karaa dariiq waa isagoo dee sheekhadiisii uu ka maqlay intuu sheega halkaa bukhaari kaba gala ama muslim kaba gala dariiqna axaadiisani mee axaadiis iyagun ay lahaayeen maahay waa axaadiis dadkii ka dhexaysa oo la wada warinayo culimmadii kalena ay wariyeene wuu iskaga baydhayaa sheekhyadii kale intuu ka wariyo ayuunbuu iyaga kaga soo dhacayaa sanadkoodii dhexdiisii ama sheekhoodii ha noqoto ama sheekha sheekhiisii ilaa saxaabigiiba halaba gaadhay bay iskaga soo dhacayaan marka dee kol haddii aan haddaba dariiqa iyaga maraya dee waxay noqonaysaa un waa ikhtisaar kitaabkoodii la ikhtisaariyo talkhiis unbay noqon oo iyada wax siyaada oo kusoo kordhayaa ma jirto dariiqan sheekhyo kale marka laga wariyo sheekhyadoodii un lagaba soo dhacayo alfaadii sheekhadaa laga maqlaa lagu warinayaayo xadiidku isagu kii bukhaari wariyey uu yahay ayaa alfaadii ay isbedelaysaa tatimu yeelanaya iyo ziyaado waxyaalahaasoo kusoo kordhaya haddaba taas baa mustakhrajaad lagu magacaabaa fawaaidda ay leediyo waxyaalana hore waan usoo aragnay baan filaya kutubtii horean ugu soo aragnay sheekhu halkan jaanibkaa uu soo ikhtisaarsaday fawaaiddoodiiyo waxyaalahaasbe uu soo ikhtisaarsaday laakiin qaradkiisu waxa weeye kutubta mustakhrajaadka axaadiis baa ku sugan ama bukhaari markii hore ama muslim kuba sugnayd laakiin tatimo iyo ziyaadaad aan iyagii ku sugnayn qadarkii saxiixa inoo kordhaya barhkoodna axaadiis aan iyagu warinboon iyagii kuba sugnayn bay kordhiyaan oo meelo qaarkood sida abicawaano oo kale iyo ziyaadaad kale ayay leeyihiin haddaba kutubtaasna waa rag islaasimiye dariiqii raggani wax ku warin jireen inay ku wariyaanoo qadarkii saxiixa ee ka baxsanaa bukhaari iyo muslim iyadana meelahaan ka helayniyo masaadirtiisa meelahaasaa kaba mid ah marka dhowr kitaab buu inooga magacaabo abicawaano saxiixiisa mustakhrajka muslim buu mustakhraj u yahay kitaabkuna maanta waa madbuuc sheekhana yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim baa la yidhaahaa reer isfiraayin buu ahaa kolay a'imadii xadiidka ayuu ahaa dee qarniyada hore a'imadii shaaficiyana waa ahaa waa abibakrin alismaaciiliy waa nin isna axmed ibnu ibraahim la yidhaaho oo kolley mustakhraj labadoodaba kuba leh dalburqaaniyi isaguna mustakhraj buu ku leeyahay labada saxiixa ma mid ahaan bukhaari oo kale burqaani axmed ibnu maxamed ibnu haalib waa abi nucaymin alasbihani way kala yar horeeyay abi nucaym baa ugu yar dambeeyey axmed ibnu cabdillahi alasbihani afar boqol iyo soddonkii dhinto isaguna mustakhraj labadaba ku leh intubana dee a'imadii xadiidka waqtigoodii iyo xufaadii casrigooda ayay ahaayeen madhab ahaanna shaafici ahaan waayo qolooyinkan shaaficiyada kole markay noqotay xadiid hadday shuraaxdii noqotay iyo hadday mutuuntii noqotay ilaa qarnigii saddexaad iyo wixii ka dambeeyey kale waxaa la arkaa madhab uga badsatay inaanay jirin khidmo xadiid asal ahaan bal madhab ku dhowaatay inaanay jirinba oo ku dhowiba waa abi nucaymin alasbihaniyi iyo wakayrihim markaa kuwaasoo dhami iyo dee kuwo kaleba mustakhrajaadkooda iyadana qadar ziyaadaan ka helayna inta badan axaadiis mustaqila maaha bicawaana la yidhaha waxbaa dhacay ee dee wuxuu noqonayaa xadiidkii ay wariyeen oo ay markaa inay lafdigiiyo sheekhooday ku warinayaane ziyaadaad iyo waxyaale ay ku wariyaan fawaaid tobaneeyaana mustakhrajaadka culimmadu way u sheegaanoo dee ay kaba mid tahay qadarkii saxiixoo kordhaya tan imika halkan inoo soo dhigtay bal taasna waan kaba helaynaa wa kutubun kutub iyadna maxaa kaloo lasoo saaray kutubun kutub ukharu kale oo iltazama ay islaasimiyeen asxaabuha asxaabteedii sixataha sixadeeda ay islaasimiyeen kabni khusaymata waa sida kitaabka ina khuseyme maxamed ibni isxaaq wabni xibbaana isna waa maxamedun magaceeya ina xibbaano waa tilmiidkii ina khuseyme albustiyi meesha busti laydhaha kolley afghanistan ah markaas ku taalay wahumaa labadan kitaabna khayrun kuwa ka fiican weeye oo ka mudan oo ka dee sixaroon min almustadraki mustadrak bikaiirin in badan bay kaba khayr badan yihiin oo khayr badnidu wuxuu wadaa xagga sixada inay kaga horeeyaan wa andafu asaaniida marka la eego xagga asaaniid ahaana waa kuwa uga nadiifsan marka la eego mustadraka xaakim wa mutuunan mutuunta axaadiisana iyaga uga nadiifsan oo ujeedadu dee kitaabkan xaakim axaadiis badan oo saxiix oo ku sugan haba jirtee laakiin dacfi badan baa jira bal waxyaalo mawduuca dhacay iyagana walow saddexda sheekh way isu wada sheekhiyo ibnu khuseyma ugu weyn oo saddex boqol iyo koob iyo tobankii dhintay ibnu xibbaan baa tilmiidkiisii ahaa xaakimna waa tilmiidkii ibnu xibbaan walow dee qarniga imika afraadun kolley ay soo wada galeen oo dee ibnu khuseyme qarnigii saddexaad buu noolaayo bukhaari iyo muslim in badan baabuu soo gaadhay oo dee taasoo xataa sheekhadoodii qaar buu sooba gaadhay laakiin qarnigii afraad madaxiisii buu dhintay waa kow iyo tobankii qarnigii afraad ibnu xibbaadna qarnigaa dhexdiisii buu dhintay xaakimna qarnigii shanaad shan sannadoodunbuu kuba lahaa afar boqol iyo shantii ee muddadii dheerayd ee ama uu cilmi alifaya ama uu noolaayo siddeetanka sannadood gaadhayba waxay dee inteedii badnayd qarniga afraadunbayba ahayd waana dad isu wada sheekhiya oo kolley deegaankaa khuraasaanun wada ahaa dee xufaadna ah kutubtoodna maanta ay wada joogto dhammaantoodna xaggan madhabkan shaafica bay wada ahaayeen haddaba bal markaa wuxuu leeyahay labadan kitaab xagga marka la eego rijaasha iyo mutuuntaba aad bay ugaga horeeyeen oy ka raajaxsan yihiin kitaabka xaakim saddexdooda waxaa ka dhexeeya horta saddexdooduba xasanka iyo saxiixa ma kala saaraan oo dee xasanku waa qeyb saxiixunbuu ka mida ayuu yahay axaadiisan dee ay kutubtoodan ay saxiixa ku magacaabeen kuba soo saarayaan qeyb aada u badan oo kaba midee xasan martabadii un weeye waayo iyagu xasan iyo markaa saxiixa ma kala saaraane xasanka waxay dhexgeliyaan un saxiixa ayuunbaabay raaciyaan haddaba kuwaasaa iyaguna ka midan maxaana halkan ugaba jeedaa bal dee xadiidkii saxiixa ee khaarija saxiixayn mustakhrajaadkii waan ka qaadanaynaa maxaa kaloon kaba qaadanaynaa kutubtaa raggii lahaa mu-alifiintii iyo a'imadii lahayd iyagu ay islaasimiyeen xadiida saxiixa un inay ku sheegaan walow saxiixaasi saxiixii bukhaari iyo muslim aanu la sinayn oo dee xasan badani uu kaba mid yahay oo iyagu aanay kala saarayn ama ay israaciyaan in kuwa iyagu aanay dee ilaalin iltisaamkoodii aanay kuba soconoo la daciifiyeyna lagaba helayo oo walow dee say xaakim uguba badayin aan kitaabkan aanay waxa weeyaan labadan kitaab ugu badnayn ibnu khuseyme waxaa laga hayaa waa qadar cibaadaad unbaa lagaba hayaa waa ilaa saddex kun oo xadiid waxaan ka badnayn oo afar jus laguba madbaceeyey kolley dee lana taxqiijiyey tacliiqna uu ku leeyahay albaani uu kuba leeyahay axaadiida markaa ay daciifiyeen bal kuba sugan taas qolooyinkan baa ama dee tacliiqa sida albani oo kale ama ciddii taxqiijistay wala isaguna tacliiqa albaani soo qaata ninkan taxqiijiye waxa weeyaan haddana dee ma badnaanaysa marka loo eego saddex kun oo xadiid marka loo eego ibnu xikadban kitaabkiisu waa dhan yahay tartiibtii imdubalbalin adigu waana tartiib nin kale oo ka dambeeyey tartiibiyey waayo isagu hab la yaqaanaba kumuu alifin kitaabkiisa isagana bal marka la eego axaadiidtiisoo toddoba kun gaadhay haddana dee axaadiidta ay daciifiyeen waana si fiican looba taxqiijiye marka loo eego axaadiidtiisan kuba sugan dee aad bay u yaraanayaan oo axaadiidta toddobada kun ah waxaa la arkaa dee waxaweyaan kun wax aada ugaba yar un intay kalaam iyo ama dacfiya waxyaala kuba keeneen san buu u leeyayba xaakim sadargiisa iyaga kaba fiican haddana taasi ha jirtee kol haddaanay saxiix iyo xasankii kala saarayn kol haddii axaadiida daciif oo kale ay dhacday dee kitaabkii uun haddaan sixadii bal laynoo caddayn walow dee madaantii saxiixa uu yahay oo labadii kitaabo ay yihiin haddaan saasun kuma qaadanayno waayo dee umuurahaas baa jira ee dee kolley waxaa loo yarbaahaya ama a'imadii dee inay caddeeyaan taas oo walow suyuudi iyo kitaabka ibnu khuseyme uu raaciyo muslimba uu ku xigsiiyo bal markaa taasna wuxuu leeyihin labada kutubtaasna masaadirta xadiidka saxiixa ee ka baxsan khaarij saxiixayn ayay kaa mid tahy wakadalika saasoo kale yuujadu waxaa la helayaa fii musnad alimaami axmed imaam axmed musnadkiisa min alasaniidi asaniid xaggeeda waxaa lagaba helayaa iyo walmutuuni mutuun shay-un shay kahiirun badan oo mimaa kii kaba mida yuwaasii la sinaanaya oo u dhigmayaba kahiiran in badanoo min axaadiidi muslimin muslim axaadiistiisa kaba mida bal walbukhaariyi aydan bukhaari ba axaadiistiisa kaba mida walxaal laysat aan ahayna cindahumaa taasi agtooda aan kuba sugnayn oo iyadoo axaadiidani laba siman yihiin axaadiistoodii ayaanay iyaguna soo saarin markaa labadooda isugeyn aan kuba sugnayn walaa cinda axadima midkood agtiina aan kuba sugnaynba bal walam yukhrijuu aanu soo saarin axadun axad min asxaabi lkutubi alarbac min asxaabi alkutubi alarbacati kutubtii afartahayd asxaabtiisa ruux kaba midina aanu soo saarin wahum abu daawuuda watirmidiyi wanasaayi wabnu maaja asxaabu lkutub alarbac buu sheegaya wabartana wuxuu sheekhu inoo sheegayaa masaadirta xadiidka saxiixa inuu kaba midiyey musnadka imaam axmed musnadka imaam axmedna dee dawaawintan sunnada waaba kitaabka ugu weyn axaadiis aada u badan oo kumayaal iyo kumayaalo ayuu kulansaday bal markaa taasna marka la eego axaadiistee dacfi ha dhaco oo dacfigaasi waa dacfi aan badnayn horta inta badan oo dacfigiisu dhow yahay waxbalimadu wadciyo waxyaala ay ku sheegeen wax kooban buu noqonoo sheekhuba mar dambe uu hadalka uu soo celin doono uu inoo sheegi doono haddii a la yidhaaho ee axaadiida u saafi noqonaysa saxiixee labada kitaabkiisa ku sugan horta waa axaadiis badan waxaanu sheekhu sheegayaaba isagoo nin khibro aada u weyn ku lahaa ah kitaabkan ood moodo si wuxuu kitaabkaba korka ka wadahayay oo dee tafsiirkiisa haddaad eegtay kutubtiisaas oo kale dee axaadiista inta badan waa soo naqliyaa markaasaa had iyo goor waxdee ah in ma odhanayo in axmed baa wariye dee kolkol buu odhanaya dee lama wadaagsan axad min kutubi sita keli waa la gooni noqdeen waa kuwan uu ishaaraya oo kale uu leeyahay aan midkoodna sooba saarin taasoo dee waxaana uu leeyahy jaamiculmasaaniidkiisana qeyb ka midaba weeye kutubtan uu kuba ururiyey markaa waxa weeyaan ibnu kathiir ee uu zawaa-idooda uu muhatusita u geynayay ayuu kaba mid ahay waa nin adigu bal aada aqoon weyn ugubale kitaabkan marka wuxuu leeyahay axaadiis badan oo kitaabkaa ku sugan xagga rutubo markaan eegno rijaashooda iyo umuurta waxay la siman yihiin buu leeyahay axaadiisii muslim bal ama axaadiisii bukhaari ayay laba siman yihiin oo de waa imaka sheekhyadoodiiba ah oo ay markaa kaba horeeyey sanadkiisuna awqaada qaarkeed kaba gaaban yahay rijaashoodii ay wax ka warin jireenna kaba warinaya bal markaa iyaga axaadiis badan oo la siman axaadiistooda ayaa kitaabkaa ku suganoo aan labada kitaabna ku sugnayn umuhaad tusitaa inta kale afarta kalena aanay soo saarinoo macnaa imaam axmed intuu la gooni noqday martabadaasna ku sugan oo saxiixa oon halkaa kaba helayno oo taasna waa master kale oo masaadirta markaas saxiixa ka mid a walow dee taasna ay kolley ku xidhantahay nadar rijaashiisan iyo umuurihiisan la eego oo dee ninkii xaafidka ahaa ama aqoonta halkan u ahaa ee mutaahilka ahaa uu eegu markaa xukunka uu siiyo ee qaadashaaan sidaa ku qaadana un aanay taasi imaka iyadana aanay imanayn wakadalika sidaas oo kale yuujadu waxaa la helayaa fii mucjamayi dabaraaniyi alkabiiri waalawsad dabaraani imaamkaa la yidhaaho oo qarnigii afraad raggiisiiyo qarnigii saddexaad ba ahaa taas waayo boqol buu jiray qarnigii markaa waxa weeyaan saddexaadna afartamiyo sannadood buu ka noolaa qarnigii afraadna lixdan sannadood buu kaba noolaa haddaba labadiisa mucjam waa mucjam weynna waa leeyo maanta madbuuco ilaa saddex iyo labaatan mujalladii ay ku madbuceeyeen mid dhexana waa leeyahay mid yaroo isagu dee kooban oo mujalad adigu lagu madbuceeyey kolkol haddaanay dee dabaco yar oo tacliiq yar leh oo laba mujalladina waa jirtaaye taasna waa leeyahay marka wuxuu leeyahy haddaba macaajimtiisaas iyo wa musnaday abi yacla walbazaar imaamka abi yacla la yidhaha musnadkiisa iyo bazaar imaamka la yidhaha musnadkooda iyo wakayri dalika min almasaaniidi madkuurka waxaan ahay inuu kutubtii kale masaaniidda ahayda walmacaajimi iyadna kuwan dee mucjamaadka ama mucjam shuyuuqa inta badan raggii sheekhyadoodiibay ku tartiibiyaan san dee xaakim oo maye dabaraani oo kale oo dee mucjamsan bay uguba magacaabeene kutubta macaajimta walfawaaidi iyaguna ajzaada dee fawaaideenin baa fawaa'idu fulan fawaa'idu fulan oo waa axaadiisu ururiyo bal markaa taas iyo walajzaai iyaduna waa ajzaa koobkoobnayd oo mowduuc gaar ah ruuxa uu kaba hadlayay sida dee jusu khalqi afcaal ilcibaad iyo alqira'a maalan kaba soo qaad wara alimaam iyo ajzaadaas ama rafcul yadayn iyo umuuraha bukhaari iyo keyrkiiba ay leeyihiin ajzaada yaryar ee mowduuc gaar ah kaba hadlaysa haddaba waxyaalahaasee kala duwan oo kayfiyaadkii taaliifka culimmadu ay waxu alifayeena oo kutubtaasna ay badan tahay iyadna axaadiida siyaadaa laga helayaa axaadiida siyaadaa laga helayaayoo saxiixahoo aan bukhaari iyo muslim kaba sugnayn marka intanba waxaan inoo wada tiriyo oo dhanba waxa weeyaan wuxuu u jeedaa bal axaadiidii saxiixa ahayd ee bukhaari iyo muslim dhaaftay kol haddii la leeyahay way dhaafeen halkan ka helayno marka mustakhrajaadkii buu inoo sheegay kutubtan iyagana sa dee waxa weeyaan saxiyada ibnu xibaan iyo ibnu khuseyme iyo xaakimyana waa inoo sheegaye bal sixadooda la islaasimiyey saa waxay alahaba jireen musnadkii imaam axmed kutubtan macaajimtii iyo mashiikhaadkii iyo ajzaadi iyo waxyaalahaas laakiin waa maxay miyaan ka qaadanaynaa uun kutubtaa wixii aan kuba aragnay waa tanmeye lagama qaadanaye xaalku tan buu noqonaya wuxuu yihi haddaba wakadalika yuujadu fii mucjamayi dabaraaniyi alkabiiri walawsadi wamusnaday abi yacla walbazaar wagayri dalika min almasaniidi walmacaajim walfawaaidi walajzaa waxaa lagaba helayaa maa yatamakanu wuxuu makansanayo almutabaxiru fii hada shani ninkii dee caalimka ku ahaa shanigan waa shanigan xadiidkee min alxukmi xukum uu xukumo bisixati kahiirin minhu in badanoo isaga ka mida sixadiisa uu xukumo goormu xukumi bacda nadari eegi dabadeed fii xaali rijaali ruwaadiisu xaalada ah ama axwaashii rujaashooda jarxiyo tacdiil halka ahaa intuu eegay dabadeed iyo wa salaamatihi fayoobidiisa intuu eegay dabadeed xadiidkan uu ka fayow yahay min atacliili lmufsidi cilayn la cileeyo wax fasahaadisa oo dee waatan horta cid kastaba maahay waa ninkii mutaahilka ahaa weeye ama mutabaxir fi hada shaad isaguna maaha inuu sidaa u qaadanaye waa markuu dee xaalkii ruwaadiisan eego xag jarxi iyo tacdiil ee u eegana bal xadiidka matangiisiiyo taasna inuu cilo iyo shuduud iyo wax adigu lagu cileeyo fasahaadiya uu ka fayow yahay markaa dabadeed ee uu dee nadar taama iyo jawaanib kale jawaanib kasta kaba eegaya uu eego uu markaa xukumo sixadiis umurahaas oo dee axaadiis markaa saxiixa oo kutubtaa ku sugan oo ninkii mutaahilka uu sixo u xukmin karo ayaa kutubtaasna jirto hadhow inoogu soo biiraysa axaadiistii saxiixayd ee bukhaariiyo muslim kuba sugnayd wayajuusu lahu bal taasi waa mid iminkana masaluu raacinaya halkan kollay dee khilaaf qarnigii toddobaad iyo wixii ka dambeeyey jiray oo wuxuu hi wayajuusu lahu waxaana u banaan waa lahda waa lilmutabaxir fii hada ashaan aliqdaamu dhiirani uu ku dhiirado calaa dalika calaa dalikana waa tasxiixaas inuu axaadiistii tasaxiixiyo wain lam yanus ayaanu cadayn calaa sixatihi sixada xadiidkani uu saxiix yahay xaafidun qablahu nin xaafido isaga kaba horeeye maxaan taa u lena waa muwaafaqatan waa muwaafiqiina xaalanay kuwa waafaqaya lishaykhi abi zakariya yaxya nawowiye sheekha abi zakariya yaxya nawowi inagoo ku waafaqayna wa khilaafan wa mukhaalifiina xaalanay kuwa khilaafaya lishaykhi abi camrin abi camrinna waa sheekhuu kitaabkiisa ikhtisaarinayay waa ibnu salaax oo bal markaa markaan ogaanay masad xadiidka saxiixa ee bukhaari iyo muslim dhaasan halkan kaba helayno ayaa wuxuu markaa dee raaciyey masaladii ataxiix watadciif fi alacsaar almutaakhira ibnu salaax imaamkaas ee kitaabka culuum ulxadiid ile kitaabkeenana asalka u ah ayaa isagu wuxuu ku tegey isagoo inaanay dee waqtiyadan dambe dadkii aanay la gooni noqon karin waxa weeyaan tasxiixi ee wixii a'imadii ka horreeyey ay tasxiixiyeen un lagu kaaftoomayo taas oo dee markaa wuxuu halkaa le bal taasi uga hortegay dee waxa ku kalifa waxay doontaba haba noqoto kollay sakhaawi oo kale iyana wuxuu ugu cudurdaaraa inay ahaydun kabaqad uu kaba baqanayo in dad dad aan ehel u ahayn aqoonteed lahayn musawaha aan gaadhin waxaan wax sahlan maahee ay iska dhex galaan sida kolley waqtiyadan dambeba dhacday oo bal markaa taasi ay iska dhex galaan ee laakiin dee taasna ma keenaysa in bal quyuudii waxaa loo dejiyo unuu iyo ciddii laga aqbali lahayd in albaabkiiba la xidho laakiin culimmadii kaba dambeysay sida dee abi zakariya yaxya nawowina kitaabkiisuu ikhtisaariyey isagu wuxuu doortay dee jawaasu tas saxiix yeeleen kuna tegeen saa damyaad iyo mizi iyo ibnu daqiiq alciid iyo dee raggii kaba dambeeyey ciraaqi iyo ibnu xajar iyo axaadiis badanna ay saxiix yeeleen haddaba wuxuu leeyahay kol hadduu ruuxu mutabaxir yahay fii hada shaan marka uu la yimaado nadar fii xaali rijaalihi uu eegay uu ogaadana inuu tacliil guud ahaan ka nabadgaliyo fasaad ku keena saxo waa u xukumi karaa cid uga horreysay iyaanay jirinbe marka masaladaas inuu dee markuu taa arku eeguu hubsado arrintaani tasaahul noqon wuxuu ku degdegay noqona laakiin hagaagu hubsado inuu dee tasxiixiyo waxna way u bannaan tahay iyadoo masalada aan ku khilaafayno abi camrin ibnu salax siduu kuba tegey abi zakariya yaxya nawowina aan taa ku waafaqayno oo dee waana camalkii dadkii kaba dambeeyey oo bal markaa waa ninkii muta'ahilka ahaa casrigan dambe uu ku nooliyey waxma yeelayo kol hadduu aqoonteedii leeyahaye inuu wax tasiixiyo hadduu cuddadiisii dhammaysto waa u bannaanta weeye taasna waqad jamaca uu ururiyey ashaykhu diyaa uddiin moxamed ibni cabdilwaaxid almaqdisiyu fii dalika waa axaadiidtaa saxiixa ah kitaaban kitaab buu ku ururiyey samaa uu ku magacaabay almukhtaara mukhtaara uu yidhah walam yutima kitaabka horta ma dhammayno kitaabku walow maantana waa la taxqiijiyey ama taxqiiq caadi ah lagu taxqiijiyo jamiicatulimaamna kollay rasaa'il dee markaa lagu qaadanayay shahaado ayay kaba dhigtay u qaybqaybisay dad badan laakiin bal markaa kitaabkaas muu taab yeelinoo kitaab horta dhan ma aha dee wax weyne haba jireen oo in weyna oo dee mujaladaadaha kaba alifeen marka wuxuu ihi kitaabkaasi ururiyey ujeedadu waa axaadiid uu isagu aan cidbo tasxiixeeda ugu horeyna uu saxiix yeelo way jireen waa axaadiida saxiixa uu dooranayo taas mukhtaaru kuba magacaabay marka wuxuu ihi kaana bacdu lxufaadi raggii xufaadda bacdigoodee min mashaayikhna mashaayikhda iyadii ka mid ah ibnu kathiir baa leh wuxuu ahaa yurajixu mid raajix yeela calaa mustdraki alxaakimi xaakimu sudragiisa macnaha isaguna axaadiid aan looga horeyn waa tasxiixiye oo macnaa masaladii unbay xoogeyn u tahay oo ruuxii mutaahiri mutabaxiri yaan loogaba horeyna inuu axaadiida saxiix yeeli karo kol hadduu ehelkeed yahay isaguna axaadiid badan oo uu dooranaya uu soo xushay ayuu ku ururiyey axaadiidta qaarkeed ama in badanna tasxiixeeda cidi ugamay horeyn marka waxaanu leeyahayba raggii xufaada ah ee sheekhadiisii is ibnu kaiir ka mid ah dalkood waa ibnu taymiya kolley imaamkaas isagaana kolley fataawihiisa iyo ay kuga sugan tahay mar uu kutubta kala hadlayay hadalkan oo kale ama tarjiixani wuxuu lahaa kitaabka xaakim isagaa ka mudan oo xaakim sadrigiis ama xaakim wuxuu tasxiixiyey waxaa ka horeeyo ka raajaxsanba tasxiixa saaxibu lmukhtaara waana nin dambe oo dee qarnigii lixaadii ahaa ayaaba kaba mudan bal markaa taasba dee waa taasoo rag kale ay tasxiixiyeen oo raggii hore mutaqadimiintii aan ahayn marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waqad takalama uu hadlay weli musadragii baan ku jirnaaye asheekhu sheekhi abu camrin ibnu salaaxi cala alxaakimi xaakim fii musdarig kitaabkiisa adigu waa musadraguu kaba hadlay axaadiistiisa iyo sida lagaba yeelayo kol haddii aynaan de waa masaladiina waa ku socdaa wax lama tasxiixinayo isaguna waa axaadiid badan oo dee a'imadii kale aanay tasxiixin baa meeshii kuba sugan maxaa taa lagula xaalayaa bal adigu umuurahaasuu kaba hadlo faqaala wuxuu yidhi wa huwa xaakim waasicu lkhadwi tallaabadiisu mid ay waasac tahay weeye oo nin tallaabo dheer fii shardi saxiixi saxiixa shardigiisa waa hadal isticaara ama majaasa wuxuu uga wadaa un tasaahulkan waa nin tallaabo dheeroo xaggaa dee marka la eego waxyaalo aan la tasxiixiyan buu tasxiixiyaa xaggaa fudaydsi ama tasaahul baa kaba dhacay mutasaahilun waa nin mutasaahila bilqadaa'i bihi xukumka uu xukumaya tasxiixa waa bishardi saxiix ama bisaxiix waa nin mutasaahiluu kuba yahay marka wuxuu leeyahy waa tan hadalkiisii wuxuu ku socdaana jaryan cala imtinaaca an yusaxaxa wey falwlaa sa mudani an yutawasada in la dhexdhexaysta weeye fii amrihi waa kitaabka arrinkiisa waayo axaadiid badanuu saxiix yeelay waa jira waana mutasaahil axaadiistaasa dad kaloo la saxiix yeelay ma jirto bal markaa wuxuu leeyahay in la dhexdhexaysta mudanoo famaa lam najid wixii aynaan helin fiihi waa xadiidkaa dhexdiisa ama fiigi isaga tasxiixan tasxiix ligayrihi keyrkii u sugnaaday aynaan kaba helin oo min al aimati aimadii kaba mida keyrkaas ka aynaan ka helin balkaase fain lam yakun haddaanu ahayn saxiixan saxiix fa huwa xasanun xasan weeye yuxtaju bihi la xujaysanayo ilaa an tatara fiihi inay muuqato uun mooye cilatun cila ay kaba muuqato ciladaasoo tuujibu waajibinaysa dacfahu dacfigiisa bal waa hadal uu leeyaho kole culamada kumay waafaqin tan hadalkaasi muxuu yahay xaakim markaynu eegno waxa weeyaan masaladana asaas waxa waa masaladiisii dee inaan la tasxiixin karin waxe ayaa wuxuu leeyahay bal xadiidkii haddii uu kitaabkii uu ku sugan yahay oo aimo kale ay tasxiixisay dee khalaas waan qaadanaynaa waatanuu leeyahy famaa lam najid fiihi tasxiixan ligayri kitaabkii baan kaba helay cid kaloo tasxiixisay ma jirto isaga ayaa saxiix yeelay uun xaakim bal markaasna haddii ay cila inoogaba muuqato aan ku celinaa iyadana waan celinaynaa maxaa inoo soo hadhayaa xadiidka aan cid tasxiixisay jirin oon xaakim ahayn wax cilo ana aynaan kuba arag taasoo kale tasxiixisi miyaan qaadanaynaa waa ninkan mutasaahilkee mise ma qaadanayno cid lamay tasxiixin laakiin wax cilo ana kamaynaan helin oo dacfigiisa keento inuu uga celino taas buu leeyahay yaynaan tasxiix hadda isagu uu saxiix yeelay laakiin saxiix yaynaan gaadhsiinin martabadeeda aan xasan u nidhaahno waayo cillo kuma aragno cid kale kumay waafaqin isna waa ninkan tasaahulka laguma yaqaano bal yaynaan marka haddaba martabadii saxiixa yaynaan u xukumine aan xasan kaba dhigna la xujaysto adugu culimadu laakiin taa waxay idhaheen waa taxakumun bay noqonaysaaye ninkii mutaahilkaasi dee badrudiin ibnu jamaaco kitaabkiisa ikhtisaariyo kaba horeeye ibnu kathiir iyo dee keyrkiiba imaam nawowiyo dhammaan ay wada yidhaaheen arrinku waxa weeye uun ninkii mutaahilka ahaa ee mutamakinka ahaa inuu eego dee rijaashiisiiyo mutuuntiisiiba uu eego oo wixii uu kolba mudanayo ee uu keenayo taas ama saxiix la saxiix yeela haba noqoto ama xasan ha noqoto ama in laga hooseysiiye haba noqotee taa in laguba xukumo ee in la yidhaha waa xasanuun waa nooc taxakum bay noqonaysaa ee laakiin tani waa hadalkii ibnu salaax qultu bal kitaabkiibuu in weli aan ku jirnaa wuxuu yidhi ibnu kasiir baa leh fii hada alkitaabi kitaabkan waxa ku sugan waa mustadrage anwaacun anwaac kaiira min alxadiidi xadiidka kaga midoo kaiiratu badan labatan fii waxa ku sugan asaxiixu lmustadraku waa ku saxiixoo lasoo haleeshiistay bukhaariga muslim oo ujeedadu shardigoodiiba gaadhsiisan aanay sheeginna wa huwa qaliilun kaasi waa yaryahay ka isagu shardigoodii intuu gaadhsiisaye bukhaariya muslim aanay sheegina kitaabkan ku sugan waa jiraayo waa yaryahay wa fiihi waxaa kaloo ku sugan saxiixun xadiidka saxiixa bal markaa isagu taasuu kaba cabiray oo waa yaryahay ayuu kaba cabiray kolley sheekhiisa dahabina hadalkiisu hadal ka duwan buu leeyaho tarjamada uu xaakim ku leeyahay waana dee siyar calami nubala maanta waa mutawafira waa heli kartaan waana mujaladka toddobiyo tobnaad ayay tarjamadiisu kuba sugan tahay ayaa inta horta nin abi sacd ilmaaliini laydhaah kasoo naqliyey inuu yidhi kitaabka musadraga xaakim waan daalacday oo dhammaantii oo xadiid bukhaari iyo muslim shardigood gaadhsiisanba kamaan helin ayuu kaba cabiray inay taasi tahay quluwi iyo israaf ama mukaabaro ayuu kaba cabiray bal wuxuu leeyahay bisacid nin dee heer kaa gaadhi karo waxyaalaha xukumi karaba aqoon ahaan ma aha ee wuxuu kaba cabira markaa mustadraga xaakim shay fara badan oo saxiixo calaa shardihima waa ku sugan yahay iyo in badan oo mid ahaan shardigoodiina waa ku sugan yahay waxaa laga yaabaa buu leeyahay intaasi kitaabka marka saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan inay gaadhi karta ama ay kaba yar tahay kolley cibaarada ku suganna waa thuluth alkitaab siyara calami nubala xaafid ibnu xajar hadalkiisa lafdiga ayaanu soo naqlinay maruu muraadkiisa soo naqliyey oo kale halkaa nisfa alkitaab baa dhacday labada kitaab oo laba kitaabo muxaqaqo markaa dee mooye ma markaa mid raajaxay maka taas ma garanayo bal marka wuxuu yihi waxaa laga yaabaa majmuuca dalika thuluth alkitaab markaa dee qadar badan bay noqonaysaa kitaab weyn oo axaadiis toddoba kun gaadhay ay kuba sugan tahay marka la yidhaha thuluth alkitaab baa shardigoodii gaadhsiisan san sheekhu ibnu kathiir yidhi si khilaafsan bay noqonaysaa way kaba badan tahay marka wuxuu leeyahay adigu ama way kaba yar tahay buu leeyahy waayo axaadiis badan oo daahirkeedu inuu shuruudooda buuxiyey ah ayaa haddana wuxuu leeyahay xagga hoose marka la eego wax cilal iyo waxyaale ay kuba sugan yihin haddana wuxuu dhaha rubca alkitaab waxay noqonaysaan waa axaadiis asaaniideedu saalix tahay ama xasan ama jayid siduu kaba cabiray taasna rubca alkitaab buu eegay wixii intaa kitaabka kaba harhsan oo manaakiir iyo waxyaalo lala yaabo oo dee la istiqraabsado weliba wuxuu leeyahay waxaa manaakiirta iyo daciifka kaba mida axaadiis boqol gaadhay ama boqol adow qadarkoodahoo dee wuxuu leeyahay aad inay baatil tahay ay caddahay inay baatil yihiin ama ay mawduucin isaguna kitaab gaara uuga dejiyey waa hadalkii dahabi u ku lahaa taas kolleyna waana taqsiim uu kitaabka guud ahaan u qaybiye kitaabkana dee isagu waaba kan talkhiiska kule musadraga xaakim talkhiiskiisu yaanu kitaab wada dhan aada muxarara yaanu u noqoninbe laakiin waa leeyahay waa nin dee isaguna aada khibro weyn u leeyahy kolle xaafid xajarna kalaam dheer buu iskaga leeyahay kitaabkiisa hadalkana uu kusii yar furfuro ijmaalkiisa kitaabkiisa nuka juska hore haddaba wuxuu yihi bal taasi waa mid wa fiihi waxaa ku sugan saxiixun xadiid mid saxiixo qad kharajahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim ay soo saareen aw axadumaa midkoodo lam yacmala bihi alxaakim waa arrin waham ka dhacay waa bukhaariyo muslimba waa ku jira ama midkood isagina wuxuu leeyahay lam yukhrijaahu ama lam yukhrijhu waana isagii ma ogaan ama de waa qalad ka dhacay ama waham ka dhacay labada kitaab khibro weyn buu iyo aqoon weyn buu lahaaye wa fiihi waxaa kaloo ku sugan alxasanu mid xasana wadaciifu daciif iyo walmawduuc aymanna waa ku sugan yihiin umuurahaasna markay iswada dhexyaac noqdeen taas baa keentay nin caalima un mooyaane oo waxaan aqoon weyn ule mooye nin kale inaanu kitaabka toos ugu intifaaci karin haddaana cidi u kala saarin waayo waxaan oo dhan baa isku dhex jira waqad ikhtasarahu kitaabka waxaa soo ikhtisaariyey ama dee talkhiisiyey sheikhuna abu cabdillaahi adahabiyu waa talkhiiskiisan ee imankan dabacaadka qaarna la madbacaysnaa kuwana ay ka reebeen laakiin axkaamtiisii uun ay dee markaa hadalkii uu lahaayoo kooban uun ay soo dhigteen meesha iyagoo dee kitaabkii xadfay wabayana hadaa kulahu waxyaalahaasoo dhanba sheekhu waa caddeeyey walow wax badanoo isagaba dhaafay ay jiraan wajamaca waanu ururiyo fiihi fi lmustadrak marka la eego juz-an juz kabiiran weyn oo mima waqaca wixii dhacaya fiihi fi lmustadraki oo min almawduucaati axaadiisii mawduuc ahayd ah wadalika yuqaaribu miata xadiiin kaasna boqol xadiis buu ku dhowiyay kulle hadalkiisna waa taan soo naqlinay wallahu aclam muwadau maalikiin kitaabka maalik waxa weeyaan oo isagana dee xadiidka saxiixa aan kaba helayno axaadiistiisa aan dee balaaqaadkiisa ahayn iyo maraasiishiisa iyo inqidaaca kuwa leh ee musnadaadkiina kole waa axaadiidta suganune tambiih dee inteeda badani bal horta waa baraarujin qowlulimaami moxamed ibni idriisin ashaaficiyi raximahu llah wuxuu yihi imaamkii moxamed ibni idriis shaafici hadalkiisii uu yidhi laa aclamu anigu ma garanayo ma ogi kitaaban kitaab kaasoo fil cilmi cilmiga ahaadoo akhara ka badan sawaaban xag sawaab uga badan min kitaabi maalikin kitaabka maalik macnaha imaam shaafici baa saa yidhi anigu kutubta cilmiga kuma ogi kitaab ka sawaab badan waa kutubtaa dadku ay dejiyeen cilmiga kitaabka maalik haddaba qowlkiisa hadalkaa uu yidhi iyadoo bukhaari iyo muslim ay jiraan inamaa qaalahu wuxuu yidhi shaafici qabla albukhaariyi wa muslimin bukhaari iyo muslim waayo laba boqol iyo afartii hijiraduu dhintay wakhtigaa dee bukhaarina wax yar buu ahaa muslimna waxaa la arkaa ama waa dhashay un ama maba dhalan bal markaasoo labada kitaab maba jirin markaa taas bay ahayd oo halkaa ictiraad ugama imanayo marka la yidhaha bukhaariya muslim ba asaxulkutub ah almusanafa hadalkan shaafici laguma busheeyo waqad kaanat waxaana ahayd markaa soo jirtay kutubun kutub kahiiratun badanoo musanafatun la alifay fii dalika alwaqti waa waqtigii imaam maalik ee dee bukhaariya muslimna hortii ahayd waqtigaa shaaficina uu hadlayay hadalkan sheegay kutub badan baa la alifay fi sunani sunanta de adigu waa sunanta waa maca masaaniidii un waayo kutubta qaar waa masaaniide libni jurayjin wabni isxaaqa khayri siira ibni isxaaqna mala kitaab aan siirada ahayn buu leeyo sunantaasa waa leeyahay de walow la arko inaan laba hayn wali abi qurata muusa bni daariqin izabidiya waa nin isna qarnigii labaad ah xataa dahabi aanu waqti uu dhintay sheegin laakiin imaam axmed iyabaa wax ka wariya zabidna magaaladan la yidhaahna qaadi buu kaba ahaaba oo isaguna kitaab sunana lahaa musanafi cabdirazaq ibni hamaam isaga musanafkiisi waa lay wayri dalik adigu dee kutubtaas baa jirtay markan shaafici lahaa kuwaas baanu ka fadilayay uu kaba horeysiinayay taas weeye ee bukhaariiyo muslim ay jirin wa kaana wuxua kitaabu maalikin wa huwa almuwada'u ajalaha ka ugu weyn kutubta ugu mudan waa xagga qiimaha weeye wa acdamaha nafcan ugu waxtar badan wain kaana bacduha kutubtan kale barhkood haba ahaadeen akbara xajma minhu xagga jurmiga iyo xajmiga iyo axaadiida uu kulansaday mid uga weyn oo axaadiistiisu daimaka marka la eega mutunta marfuucee kuba sugani kunba ma gaadhaysee wa akhar axaadiida kuwa uga axaadiis badanna barhkood haba ahaadeene waqad dalaba uu doonayoo weydiistay almansuuru mansuur waa dee amiirulmu'miniin ama khaliifadii macruufka ahayd abi jacfar almansuure waa ninkii labaadee dee dowladii cabaasiyiintaba bal waa ninkii aada u dhisay ee dhidibada u taagayba markaas dowladda cabaasiyiinta abi jacfar min alimaami maalikin imaam maalik wuxuu ka dalbay an yajmaca annaasa dadka inuu isugu geeyo oo uu ku kulmiyo calaa kitaabi kitaabkiisa oo isagaa weydiistay kitaabkan in nusqooyinta laga sameeyo bilaadii islaamka o dhan oo markaa isagu dee dowladdaa wada hoos imanaysay la wada gaadhsiiyo oo la yidhaha kitaabkaasun ku camal falo wax kale faraa kaba qaada falam yujib ilaa dalik waa insaafkiisiie taa kamuu aqbalin oo umuu ajibin oo kamuu yeelin wadaalika ajib la-aantaasna min tamaami cilmihi waa cilmigii badnaa ee taamka ah ee imaam maalik lahaa ayay kaba mid tahay iyo watisaafi sifowgiisi bilinsaafi de waa insaaf uu ku sifoobay waa dee taas waa dowmarin ama insaaf iyo dee taas taas uu kuba sifoobo dee in xaqa un ilaalin jiray uu ahaayo dee nin kale wuxuu odhan lahaa qowlkiisii kol haddii lagaba dhigayo dad oo dhami kay qaadanayaan culimadii kale o dham isaga ay hoos imanayaan waaba yeeli laayeen taa waa insaafkiisiio wa qaala wuxuu yidhi ina annaasa dadkii qad jamacuu kutub bay ururiyeen waطalacuu calaa ashyaa ashyaa bay arkeen lam nadalic calayha anaan daalacna waa tanoo de waa arrintiisi kolle waa insaafkiisii horta dee ikhtilaafkan fiqiga waa nooc tawsica iyo rafcalxaraj baa kuba sugan dadkii oo fikri keliya iyo manhaj keliya lagu wada mideeyaana dee horta waxaaba kaba dhalanaysa qalqu baabilijtihaad oo shareecadeenii dee furantaasi way kaba dhalanaysaa waxaa kaba dhalanaysa dee ninkani kolle waxyaalo dadkii kala gaadhoon isaga gaadhin baa jirtee umuuro ama waxa nasakhaysay ama taksiisinaysay ama qaydaysay in lagaba tagaana wuxuu isaga kitaabkii kuba suganna way kaba dhalanaysaa kolley waa dee arrintan imaam maalik waa insaafkiisii aada iyo aada u sarreeye oo dee insaafkuna waaba aada u yaryahaybe markaa tan buu ku celeeyo dadka sidaa ku daabuula xataa rashiidna oo haaruun rashiid oo abi jacfar awow u ahaana arrinta mar labaad buu dib ugu celiye laakiin tiina kama yeelin waqad ictana annaasu dadku way u cinaayoodeen bikitaabihi kitaabkiisa almuwada wacallaquu calayhi kutuban janna waxay tacliiqiyeen korkii oo bacna dee sharaxa noqotiyo dee isaga ka hadal laga hadlayabee kutub aada u badan oo dee malaacasharaad gaadhay marka la eego shuraaxdiisa iyo kutubtaas dee imakana majmuuca ay ka madbacaysan tahay wa min ajwad dalika kutubtaa isaga kitaabkiisa laguma sharxay ama kaba hadashay ee kitaabkiisa uun ku xidhan waxa kuwa ugu fiican kaba mid ah كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله عنا لبدا كتاب أقوم ذنبه لي أما كتبت وفي عن يقول ذنبه كذنبه ابن كثير يكذنبه نوي تران هذا لبدا كتاب عندنا مقاريس لبدا كتاب وحلي ابن عبد البر لبدا كتاب ما أنت بحمد الله تعالى ومطبعي سينو طبعaad kala duwan baa horta tamiid lagu madbucayo dabcadii ugu horeysee boqor xasankii markaa maqrib uu isagu lahaaba malaa nashrinteeda iyo infaaqeeda lix iyo labaatan mujalad walo dabcadu aanay fiicnayn dee kuwo ka dambeeyeyna waa jiraanba oo kala duwan oo la madbuciyo maanta oo muntashir ah istidraakna dee horta dabcan arkay imaka soddon mujaladun kuwa madbacaysano nin cabdilmucdil qalcaji la yidhaha uu leeyahay taxqiiqeeda walow dina ay culimadu had iyo goor ama raggan dambe wax ka sheeg sheegaan iyo waa nin dhakhtara bal markaa kutub kala duwana haddana taxqiiqeediyo taalo yidhaahaan bal adigu barhkoodna ay markaa kole wax ka sheegaan taxqiiqeesa ee sidraag oo dee mala haddii laysu geegeeyo oo nidaamkan uu ku alifay nidaamka fiqaraadki uu kitaabkii u bedelay laga saaro aad buu intaa uga yaraan laha kitaabka labada kitaabna siday kale yihiin tamiidka wuxuu u cinaayoodaa un xadiidkii wax kale ma sharxo kalaamkii maalig ma soo qaado maraasiilshii iyo maqaadiicdii iyo balaaqaadkiisi axaadiistii marfuuc ahayd un hadday dee iyada maraasiltay uu soo qaadaya laakiin kalaamkii ama fiqiga ahaa iyo waxyaalihii kale iyo aqwaashii saxaabada ee badnayd iyo taabiciintii intaa maba soo qaado waa xadiidkii marfuuc ahaa un welibana dee kitaabka dabcaadkan ay tartiibiyeen kitaabka intiisa hore wuxuu ku tartiibiyey sheekhada maalik oo sheekhadii maalik buu xasriyey markaa kii hamse ka bilaabmaya u horreysiiyey haddana kii oo saa daraaddeed axaadiisu maaha axaadiis abwaab iyo waxyaalo kuba socoto laba xadiis oo mislahayn baa iskuba xigaya waayo sheekhadii maalik ayuu kitaabka ku tartiibiyey ama istidkaar xagga in badan buu u ixaaleeyaa kitaabkiisa tamiid axaadiisa markay noqoto sharaxeede axaadiisiina waa sharxaya aqwaashii iyo fiqigii iyo masaa-ishii fiqiga ahaydna waa sharxa saa daraaddeed isaga waxaa kana jaanibka xadiidku jaanib aada u muhiima uu yahay tamhiid ee waxaanu ku tiriyaa dahabi kutubta islaamka kutubta ugu mudan afar kitaabu yidha waa kuwa ugu mudan ayuu tamhiidka kuba daraa istidkaarkuna jaanibkii fiqiga ahaa iyo marka la eego madaahibu culamaa il amsaar iyo aqwaashii maalik iyo umuurahaas iyo aqwaashan saxaabada sharaxeed iyo waxyaalaha jaanibkaas baa dee kusoo kordhay oo uba badan waana laba kitaabo muhim oo islahaysashadeedna ay aada u muhiim tahay hada maca ifam hada maca maa fiihi waxaa ku sugan isaga yaala iyadoo ay la jirto dee axaadiida marfuucuu leeyahay min alaxaadiidi axaadiid almuttasilati iyadoo muttasil oo asaxiixa صaxiixa wاlmursalati mid mursala wاlmunqadacati mid inqidaaca leh wاlbalaaqaat balaaqaadna waa axaadiid uu maali kaba cabiro balaganii can fulaan ama balaganii saa uu yidhaaho ilaa afar iyo lixdan bay gaadhaysaa culimaduna markay tatabuceen lixdameeyo dee isa ibnu cabdilbar iyo raggani way wasliyeen ama sanadkeeday xidhiiriyeen afar bay sheegaan ay dhahaan lama helin iyadoo dee musnadaa lama helin afartan risaala jirta maanta kale tawjiihu nadarkan daahiruljazaa'iri leeyahe la madbacaysanoo ibnu uu leeyahay ibnu salaaxo afartooda uu ku wasliyaana way jiraanoo iyadna maanta madbuuca bal haddaba balaaqaadka allatii balaaqaadkaas allatii laa takaadu aan uba dhowaanayn tuujadu in la helo musnadatan ilaa calaa nuduur iyadoo meel lagu isnaadiyeyba kutubtii aan lagaba helayn kolkol yari mun mooye oo ujeedadu barhkood baa la helaya barh aan laba helaynoo dee waa kuwa barhka ay culimmadu lahaayeen saa ibnu cabdilbari maca saacati dilaaci kuwa ma hayno kale bal ibnu salaax imaka afartaas yaabay jirto risaaladiisaasi adigu ujeedadu waxa weya kitaabka muwadaa maalik axaadiistiisa musnadkaa markan eegno bal waxa dee cilo lihi way naadir waxaan saxiixayna waa naadir markaa wixii isagu uu wariyey eenay kutubtii saxiixayn nooguma sugnayn ee noocyadiisa dee sanadkiisuna kol buu laba noqdaaba ama saddex buu noqonaya waaba intaase waxay noqonaysaa un iyadna masaadirtii saxiixu noqon bal kitaabkaasna waa kitaab muhima un bule idlaaqu ismi saxiix cala tirmidi wallahu subxana wa tacala aclam markuu saxiix yeelo waa sax haddii kaloo dee sideena aaninaan awooddaa lahayna dee a'immadii bal iyagu axaadiisan iyaguna kaba hadashay hadday saxiix yeelaan waa lagaba qaadanayaa haddaan iyagana cid kale dee ku citiraadin ama aanay ku caaridinba marka aanay waxyaalahaasi jirin xadiidkii kalaamkiisa un tasaahul aada u badan baa kitaabkiisa kaba dhacay si ay noo soo socoto iyada helitaanka kitaabkii xadiidkii laga helayo kitaabka saxiixnimo un looma qaadanayo cibaaradiisa uu ka cabiray calaa shardi shaykhayn iyo kolleyna talkhiis waa jira had iyo musader xaakim ume dahabi leeyahay oo kalaamkiisaas isagaba wax badani ha dhaafeene laakiin ama uu kolkol dee hadalkii uu ku bushiyo isaga kuba diido xadiidkii uu kuba inkiruu dacfigiisa muujiyo uu isagu saxiixa kaba dhigay ama awqaada qaarkeed cibaaradiisii uun uu kuba celiyo waana tan aan kutubtan dambe ku aragno ee saxaxahu alxaakimu wawaafaqahu dahabiyu ama waaqarahu dahabiyu calayh walow cibaaradu aanay kolley waqti dheer ama hore aan loo isticmaalin beryo dambowna ay bilaabantay qolay badanna ay ka keenaan ictiraad taasoo ay leeyihinba kolley dee kitaabka dahabina kitaab uu hagaag u taxriiriyay siduu isaguba siyar ku yidhi ma aha in cibaaradanna awqaada qaarkeed cibaaradiisuu soo naqlinayay ahaydoo bal barhkooda ay cibaaradan kalaam ay kaba keenaan taasi imakaan waatay taa kaba cabiraano muhimku waxa weeyaanun xadiidkii uun hadalkiisii xaakim ma ictimaadsanayno oo halkaa wixii uu saxiix yeelay saa saxiix uguma qaadanayno haddaan wax kale aynaanu helin aymo kale oo iyagii bal ama tasiixisay ama darajadiisii sheegtay bal taas aynaan helin waqad khurijat bal xaakim halkaasaan kaga baxaynaayo wuxuu ihi sheekhu waqad khurijat waxaa la soo saaray oo markaa dee kutubun kutub kahiiratun badan cala saxiixayni bukhaari iyo muslim korkood taasoo yuukhadu la qaadanayo minhaa kutubtaa ziyaadaatun ziyaadaad mufiidatun dee faa-iido leh oo ay qadarkii saxiixa ama axaadiis ay kordhiyeenba iyo wa asaaniidu asaaniid jayidatun fiican lagaba helayo oo laga qaadanayo wadaalika ka saxiixi abi cawaanata wa abi bakrin alismaaciiliyi waalburqaaniyi wa abi nucaymin alasbihaaniyi wagayrihim bun wuxuu halkana inoo sheegayaa bal meel labaad oo xadiidka saxiixa ah ee markaa ka baxsan saxiixayn aan ka helayno haddii xadiidka dhan aanin kutubtan uu inoo tilmaamay aan laga helinna kolkol xadiidkii labada kitaab ku sugnaa tatimo uu leeyahay iyo ziyaado isaga kuba sugan oo qadarkii saxiixu markaa uu inoo sii kordhayo aan kaba helayno waa kutubtan mustakhrajaadka lagu magacaabo tacriifkeedana hore aan uba soo maray